bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duuro wanaagsan kusoo dhowaada warkada hornimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah oo kasoo baxaya qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacaya meel ku dhow dugsiga tababarka jarnaalka ee magaalada muqdisho
ciidanka xooga dalka ay kuwa deegaanka howlgal lagu dilay rag la sheegay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab oo ka fuliyeen tuulooyin hoostaga ah gobolka galgaduud wafdi ka socda dowladda soomaaliya oo ka qaybgalay shirka maaliyadda ee dalalka iskaashiga ah geeska afrika iyo kuwa caalamka oo ka dhacay mareykanka
kulan looga hadlay amniga maalmaha ciidda ah oo maanta lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dowladda federaalka soomaaliya ah oo ku baaqday in si deg dega loo joojiyo dagaalka ka socda gudaha dalka suudaan
dhallinyarada degan degmo ka tirsan gobolka banaadir oo sheegay in garoomo aysan ku cayaarayn ay waayeen darteeda laamiga harista badan maalin walba ay ugu ciyaaraan kubadda
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn dagaalka ka socda dalka suudaan oo galay maalintii labaad iyo xarada dalkaas oo aada u kacsan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha afraad sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii duur oo faahfaahsan
faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacaya meel ku dhow dugsiga tobabarka janaalkaahi ee magaalada muqdisho mariin ladane ayaa warka faahfaahinaysa
faahfaahinno dheeraada ayaa waxaa laga helayaa mootobajaaj ay la socdeen saddex nin oo saaka ku qaraxday qeybo kamida gudaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir afhayeenka booliska soomaaliya sadiiq doodisho oo qoraal soo saaray ayaa sheegay in mootada ay xoog kusoo dhaaftay bar lagu hubiyo gaadiidka oo ku taala degmadaasi balse iyadoo ay ceyrsanayeen ciidanka ammaanka ay ku qaraxday waaxda jenaraal daa-uud sadiiq doodisho ayaa sidoo kale xusay in laga hortagay weerarkan islamarkaana qorshihii ay damacsanaayeen raggaasi la fashiliyey sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay in qaraxani ay ku dhinteen saddex nin oo watay mootada sidoo kalena uu dhaawac fudud soo gaaray qof kale oo shacab ah oo waddada marayay maanta ay tahay taariikhda lix iyo tobanka abril laba kun labaatan iyo saddex abbaara toddobadii iyo soddon daqiiqo degmada xamar jajab ayaa dhagarqabayaal saarnaa mootobajaaj ay soo jireen bar lagu hubiyo gaadiidka iyada oo la raacdaynayo ayayna bajaajtu ku qaraxday waaxda jenaraal daa-uud dhagartoodii ay la damacsanaayeen ummadda sooman ayaana iyagii ku laabatay waxaana goobta ku halaagsamay saddex dhagarqabe halka qof muwaadin ah oo waddada marayay uu ku dhaaw uu dhaawac fudud soo gaaray ayuu yidhi afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed waxaa kale uu intaasi raaciyey burbur kooban oo soo gaaray guryaha laamiga ku teedsan agaarka haamo dhowr ama isbitaalka yodameeri dhanka kale taliska booliska soomaaliya ayaa intaasi ku daray in haatan ay wadaan baaris ku aadan dhacdadaasi islamarkaana wixii soo kordha ay la wadaagi doonaan shacabka dhacdadaasi waxaa ku bilowday baaris wixii kusoo kordhana dib ayaan ummadda kala wadaagi doonaa ayaa mar kale uu yiri doodishe maryaladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
aada buu umahadsan aada bay u mahadsan tahay wariye maryan ladane ciidanka xoogga iyo kuwa deegaanka ayaa howlgal la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ka fuliyey tuulo ka tirsan gobolka galgaduud waxaana wararka halkaas laga helaya sheegayaan in dagaal xoogan u dhexeeyay ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka lagu dilay waa uu dagaalka halkaas uu ka socdo waxaana wararka sidoo kale intaa ay ku darayaan in ciidamada xoogga ay saakay weerar ay ku qaadeen fariisiin dagaalamayaasha al-shabaab ay ku lahaayeen tuulo hoos tagta deegaanka budbud oo shalay ay qabsadeen ciidanka xoogga wararka sidoo kale waxaa intaa ku darayaan in dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka xoogga dalka kuwa deegaanka ee macawisleyda iyo sidoo kale dagaalamayaasha al-shabaab uu ka socdo tuulo lagu magacaabo habar gaclo hoos tagta deegaanka budbud oo ka tirsan gobolka galgaduud saraakiisha hogaamineysa ciidanka xoogga ee weerarka qaaday oo lahadla warbaahinta dowladda ayaa u sheegay in weerarkaas uu ka dhashay khasaaro dhimashaha oo la tilmaamay in la gaarsiiyey shabaabka joogay tuulada waa sida hadalka ay u dhigeen saraakiisha saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in howlgalka lagu dilay sagaal ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana la burburiyay sidoo kale fariisimihii shabaab ay ka joogeen deegaanka ayaa lasii raacsiiyey hadalka saraakiisha dowladda laga soo xigtay shalay ay ahayd markii afyeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya jarnaal cabdulaahi cali caanood uu ku dhawaaqay in xuud- in ciidanka xoogga dalka ay al-shabaab ka qabsadeen deegaanka budbud oo ay muddo ay ku sugnaayeen shabaabka maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaano ka tirsan gobolka galgaduud ka socday dagaalo u dhex- waa howlgallo ka dhanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ay wadeen ciidanka xoogga dalka ciidamadaas ayaa la tilmaamay inay ka tallaabeen dhanka gobolka shabeellaha dhexe waxaana la sheegay in ay haatan qorsheynayaan inay shabaab kala wareegaan deegaano hor leh
wafdiga socda dowladda soomaaliya ayaa ka qeybgalaya shirka maaliyadda ee dalalka iskaashiga geeska afrika iyo kuwa caalamka oo ka dhacaya mag- dalku- magaalada new york ee dalkaasi mareykanka cabdisalaam juulla ayaa warka faahfaahinaya
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur oo ku sugan magaalada washington ee dalka mareykanka ayaa ka qaybgalay shirka wasiiradda maaliyadda dalalka iskaashiga geeska afrika iyo saaxiibada caalamka sida i m f midooda yurub bangiga een afrika iyo bangiga adduunka shirkan oo qeyb ka ah shirka sanadlaha ah ee la qabto xilliga een oo la qabto xilliga guga ee i m f iyo bangiga adduunka ayaa waxaa diiradda lagu saaray dood ku saabsan sidii loo xoojin lahaa isdhexgalka dhaqaalaha dalalka geeska afrika wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaa sidoo kale kulamo ku aadan horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk soomaaliya ee ee la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha lacagta ama hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka si kastaba dowladda federaalk soomaaliya ayaa dadaal ugu jirtaa sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay waxaana jira dalal dhowr ah oo horey deymaha uga cafiyey dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya
dowladda federaalka soomaaliyana waxa ay ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo dagaalada ka socda dalka suudaan oo dhinacyada ay ugu baaqday in ay ka qayb in ay joojiyaan colaada u dhexeysa dhinacyada halkaas ku dagaalamaya waryaga cabdinaasir cadaala ayaa warkan sii faahfaahinaya
dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay isku dhacyo hubeysan oo u dhexeeya ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale xooga birmadka degdega ah ee dalka suudaan ee maalmihii shalay waa maalmihii shalay ahayd waa maalintii shalay ahayd eh, ka qarxay magaalada caasimadda ah ee suudaan ee khartuuma war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay walaaca ka muujineyso isku dhacyo hubeysan oo ka socda dalkaasi suudaan dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh diriirta colaada suudaan in si deg deg ah ay u joojiyaan islamarkaana ay xakameeyaan ayna gudagalaan wadahadallo iyo sidoo kale xal laga gaaro khilaafyada halkaasi kasoo cusboonaaday jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh diriirta inay si deg dega u joojiyaan islamarkaasna ay xakameeyaan colaada ayaa lagu yiri warka kasoo baxay dowladda soomaaliya magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan ayaa waxaa waxbarasho u jooga boqolaal arday oo soomaaliyeed oo kuwaasi oo wax ka barta jaamacadaha wadankaasi sidoo kalena waxaa jira soomaali badan oo goobo ganacsi kula dalkaasi kooxda ugu weynaa ee maleeshiyada ayaa sida sida milatariga dalkaasi waa kooxda ugu weyn maleeshiyada sida milatariga u tababaran ee dalkaasi suudaan ayaa sabtidii shalay sheegtay inay qabsatay qasriga madaxtooyada guriga uu degan yahay taliyaha ciidamada milatariga iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha ee caasimada magaalada khartuum
dhalinyarada degmo ka tirsan gobolka banaadir ayaa sheegay in garoomo ay ku cayaaraan ay waayeen darteed laamiga halista ah ay maalin walba ugu cayaaraan kubad cabdifataax xilkaxase ayaa warkan faahfaahinaya garoomankii waxay noqdeen lacagay noqdeen laamigan baabuur oo soo maraya waxaan isdhahnaa meeshaan baabuur ama niu dilaa mar kasta anaga marka eh, waxaan rabnaa garoomada oo soo waddadan aad arkaysaan waxay dhex martaa ama ay ka timaadaa xarunta maamulka gobolka banaadir waxaana ay horumartaa kawaanka malaayga ilaa iyo waxay isku xirtaa degedda muqdisho iyadoona sidoo kale ay horumarto xarumihii ay ku shaqaynayeen hay-adaha garsoorka dalka iyo wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka galab walba waxaa halkan kubad ku ciyaara dhallinyarada ee ku dhaqan degmada xamarweyne kuwaasoo ee, markaasi ee, koob uu halkan uu kaga socdo laamigan sidaad arkaysaan waxaa isdhex maraya ama aad u isticmaala gaadiidka kala duwan ee markaasi ee, dhex mara ama ay ku socdaan madaxda waxaana ay dhallinyarada halkan laamiga ku ciyaaraya ay noo sheegeen in sababtay u yimaadeen halkan ay tahay in salaaxyada iyo garoommada ku yaala xarunta degmada ee xamarweyne ay tahay kuwo qiimahooda aad u sarreeyo islamarkaana garoommo bilaasha aysan lahayn degmada xamarweyne sida aad arkaysaan banooni ayaa halkan ka socda waxaana sidoo kale dhex maraya een, eh, gaadiid kala duwan mararka qaarkii waxaa laga yaabaa in qofka isagoo banooni ciyaaraya uu ku yimaado gaari aad xowligiisu u socdo taasina ay dhibaato badan ay dhalin karto dhallinyaradan siday noo sheegeen waxay sheegeen in aysan jirin goobo banooni ay ku ciyaaraan oo si bilaasha inaysan ku oolin xarunta ee, ama degmada xamarweyne ee gobolka banaadir qaar ka mid a dhallinyarada halkan ee kubadda ku ciyaarta oo dalsan t v la hadlay ayaa iyagu waxa ay sheegeen in dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan ku ciyaarista waddadan sababna ay keentay waxayna maamulka gobolka banaadir ay ka codsadeen in wax laga qabto loona dhiso garoommo ay ku ciyaaraan si markaasi khatarta halkan mararka qaar ee kaga timaada ama ay kaga imaan kartaba ay u yaraato haa caqabad waa ku- waa ku kulmana caqabadaas waxaa ka mid ah eh, askarta oo markoona diidaan iyo fawd fawd oo waxyaalahaas leh waa maan caqabad kale oo xoogan ma jirto bis askartaas oo markoo maki dheeleyno oo noo imaanaya joojiya iyo waxaasan dhahayaan leh maane wax kale oo dhibaato ah ma qabno taasna waxaan rabnaa maamulka ina degmada oo naga xaliyo oo micnaha inaad askartaa noola hadlo ama inaa garoon noola dhiso oo nay oo iska dhiilno laamiya haddii ku dheeleyno inaa noola hadlo micnaha askartaas waxyar noolo- noola hadlo walaalihiina haa taas eh, iika wax karoorooyin ba wax waa gaariyaashaas waay gaariyaashaas ilaa ciyaartooyda tahay ay garoona ku jirta xamaasada waa kacsan yahay buunta marka baabuur inta soo maraayo adoo buun wata ma ogto waxaa laga yaabaa inaa baf ku siisa hataa baabuurka waa badan yahay khalaadkaas cameed waa maasha iika aaday u maasan yahay alaas inay caawiyayaan maa si kale wax kale oo xun eh, dhibaato dhibaato kale ma jirto oo taas ahayn maamulka degmada xamriin waxaa u diraa garoon inaa nool dhiso anaya anaya masaakiimana nahay wax mahaasana caadi ciyaal xaafadaan nahay buuntan bis iskuulaaska xifaaltagaan iska wadanaa wax kale ma wadno ee garoon inaan noo dhiso aan u diraa hadduu awoodo wallaahi laami anaga dhib waa ku qabnaa waxaan dhib ku qabnaa ciyaa- degmooyinka haddii aadna sidoo kale iyo gaadiidyada markii aad waxaan odhaa lacaga anaga oo awoodin anaen ma awoodna lacagahaas oo inta haddaan ku dheelin inta waa nolqashaada laami aan baabuurta socod waxaasna waa ka baqaynaa banoonina waa iska jecelnahay oo mustaqbalkeena ku dhisnaynaa waa jecelnahay inaa banoon dheelin sababta aan galoob baalkan oo ciyaar waxay tahay macnaha lacag la-aan naa si tarteed macnaha garoomanka salaayada iyo wareegta macnaha qaali waay inta marka anayna dhallinyarahana ma shaqeyna macnaha iskoolaad iyo waa waa kala dhiganaa marka lacag la-aan dartiisa inta garabalba aan waxyeelana wallaahi khatarteeda leedaha baabuuraha ujeedaasi umaraan gawaariyada amara marka salaxyaasha qaali laga dhigay maanta anaga marka dhallinyarana aan wax waxna ma awoodno ujeedaa marka anaga baloonin sportiska jecelnahay inaan horumarka suubsano oo qaramada ina wax oo inaan dheelno mar kasto saasaa jecelnaha marka waayahay ma moodaa marka laamigan aad ku ciyaaraysaan in khatar badan ay idinkaga imaanaysa maadaama baabuur kala duwan ay dhinacyada isu dhaafayaan ah khataryaal badan aan u imaato ma- marka qaar waxaa aragnaa anagoo oo balooni leh anagoo sii dabaruurin oo baabuur galaalna u imaanayo naga celinayaan yaa oo halisteeday leedahay marka aniga hataa anigoo iska ilaaliyeyno aan baloonidaas ujeeda aan dheelaynaa waxaa waaya intaasoo isboortiskaan jecelnahay waayo anagan inaan horumarka gaarnaa rabnaa isboortiska cabdifataax muumin raadi ay tv-ga dalsan muqdisho mahadsaned cabdifataax taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka puntland sarreeye guuto muumin cabdi shire ayaa shir guddoomiyey maanta kulan looga hadlayay amniga maalmaha ciidda oo ka qabsamay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari taliyaha booliska dowlad goboleedka puntland muumin cabdi shire oo safarsha ku jooga magaalada boosaaso ayaa maanta kulankaas shir gudoomiye oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada kala duwan ee gobolka bari taliyaha booliska puntland ayaa saraakiisha kala hadlay sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee gobolka kan- gaar ahaan kan magaalada boosaaso ee xarunta gobolkaas waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo howlgallada lagu ciribtirayo kooxaha falalka amni darara ka wada magaalada boosaaso waxa uu tilmaamay in ay eh, loo baahan yahay in amni amniga ah si weyn loo adkeeyo maadaama ay maalmo qura ay ka xirta- ay ka xigto munaasabada ciidulfitriga oo nagu soo wajahan waxa uu sheegay in shacabka ku nool magaalada boosaaso looga baahan yahay inay laamaha amniga la shaqeeyaan si ay farxadda ciida si nabada uga ciidaan waa sida uu sheegay taliya muumin oo kulanka ka hadlayay sidoo kale waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la sii laba jibaaro shaqooyinka si looga hortago fararka amni darrada ee xilliyada qaarkood ka dhici kara magaalada boosaaso iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka bari shirka ayaa waxaa ka qayb galay taliya ku-xeenka ciidanka si aidhida puntland kusimaha tirgaha qaybta gobolka bari ahna taliya ku-xeenka gobolkaas iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ee kala duwan ee ku sugan magaalada boosaaso
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan akhbaar aad ka dibaddana waxaa maalintii labaad uu dagaalu ka socdaa caasimadda dalka suudaan ee khartuuma ciidanka gurmadka deg dega ah ee wato jarnaalka lagu magacaabo maxamed axmed ayaa sheegtay mas-uuliyadda in iyagu ay la wareegeen guud ahaan magaalada caasimadda waa dalkaasi suudaan ee khartuum inkastoo aan la xaqiijin sheegashada jarnaalka iyo ciidankiisa ciidanka militariga dalka suudaan ayaa weli dagaal kula jira kooxahaasi inkastoo goobo muhiima oo ku yaala magaalada caasimadda oo khartuum la sheegay inay qabsadeen ciidanka iyagu gurmadka deg dega loo yaqaan uu hogaamiyo jarnaalka lagu magacaabo maxamed axmed laakiin cabdifataax burhaani ayaa sheegay in iyagu weli ay dagaalkay kula jiraan kooxaha diiradaha dagaalka ah ee dalkaasi suudaan ayaa la arkay inay duqeynayeen goobo fariisin ah oo ciidamadan iyagu ka yimid qeybo ka mid ah gudaha dalkaasi gaar ahaan gobolka daarfuur ay sheegeen in iyagu gacan ku haynta magaalada khartuum ay la wareegeen guud ahaana warkii waad ka dhegeysaneyseen idaacadda dalsan duurimada waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel